إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhimatay shilal ka dhacay duleedyada magaalada gaalkacyo iyo gobolka afdheer ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya ciidamada maamulka somalilan ayaa mar kale madaafiic ku garaacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dad ku nool degmada ceel dheer ee gobolka galgaduud ayaa diiday inay ka qayb galaan isku soo bax ay codsadeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo gaaray degmadaas nabadoonada beelaha mursade maxmuud hiraab iyo wacaysle ayaa kelimaad ka jeediyey kulan saddex geesood ah oo ku dhex maray degmada ceelbur kaasoo looga areysanayay duulaanka ay dowladda federaalk kusoo qaaday deegaanada ay beelahaasi degaan hogaamiyaha puntland ayaa dalka urdun kula kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka yahuudda isku soo bax looga soo horjeeda duqeyntii ay diyaaradaha dowladda mareykanka jimcihi lasoo dhaafay ka geysteen degmada buqa qable ayaa ka dhacay gudaha degmadaas dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay qaab qabyaalada ah ula dhaqantay jenaraal ka tirsan ciidamadeeda kadib dagaal habeen ka hor ka dhacay xaafadda madiina hogaamiyaha jubbaland ayaa loogu baaqay inuu afar labaatanka bishan ka dego xilka madaxtinimada xildhibaan hore ayaa ku goodiyey inuu garbaharey ka taagayo calanka dowlada uu ku sheegay dariska haddii aanuu xasan shiikh ka soo horjeesan axmed madoobe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa shanta safar sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay shilal ka dhacay duleedyada magaalada gaalkacyo iyo gobolka afdheer ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shilal kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka afdheer oo kamid a dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya iyo gobolka mudug ee dhaca bartamaha soomaaliya shilka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada obaasha iyo cabdigeri ee degmada baabil ee gobolka afdheer oo ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ugu yaraan sideed ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan xoogan ee ka dhacay gobolka afdheer halka ay ku dhaawacmeen tira intaa ka badan dadka ku dhaawacmay shilkan iyo qaar ka mida kuwii dhintay oo la garan waayey ayaa la geeyey cisbitaal ku yaala magaalada jigjiga dhinaca kale gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxaa isna ka dhacay shil noocan oo kale ah kaasoo laga helaya tafaasiil dheeraad ah shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay jidka u dhexeeya degmada towfiiq iyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug shilka ayaa waxaa dhaawac culus uu kasoo gaaray maxamed maxamuud cumar oo ku magac dheer gacayte kaasoo goor dambe la xaqiijiyey inuu u dhintay dhaawacii soo gaaray ninkan ayaa ahaa taliyaha askarta maamulka puntland ee ku sugan degmada towfiiq ee gobolka mudug kolkii uu dhaawaca soo gaaray ayaa loola cararay isbitaalka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo ugu dambeyn ku geeriyooday shilalka noocan ah ayaa kusoo noqnoqday magaalooyinka uu ka arrimiya maamulka puntland kuwaasoo gallaaftay nolosha dad badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada maamulka somalilan ayaa mar kale madaafiic ku garaacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool laascaanood ilaa toban madfac ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaceen xaafado ka tirsan magaalada kuwaasi oo ay ku tuureen ciidamada maamulka somalilan ilaa iyo hadda lama soo warin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay duqeynta cusub maalmo ka hor ayay ahayd markii madaafiic sidan oo kale loogu soo garaacay waxaana ku dhintay abwaan jaamac kadiya oo ka mid ahaa abwaanada sida weyn looga yaqaano dalka dadka ku nool degmada ceel dheer ee gobolka galgaduud ayaa diiday inay ka qayb galaan isku soo bax ay ka codsadeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo degmadaasi gaaray maxamed daahir cali soo wayaa inoo haya magaalooyinka ay ka baxeen maamulada islaamiga ah iyo ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin waa kuwa haawanaya oo inta badan waxaa ka barakacay dadkii deganaa kuwaas oo door biday inay ku noolaadaan tuulooyin ka agdhow sababta ugu weyn ay dadku u raacayaan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa lagu sheegay inay la baqeen naftooda maalkooda iyo sharaftooda maadaama ciidamada dowladda ay yihiin kuwa horar ah oo lagu yaqaano dilalka dhaca hantida iyo kufsiga haweenka degmada ceeldheer waa mid ka mid a degmooyinka qadiimiga ah ee galgaduud ee haatan gacanta ugu jirta dowladda saacadihii lasoo dhaafay degmadaasi waxaa gaaray wafdi saraakiil iyo culummo isugu jiray kuwaas oo ka socday wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda saraakiisha ayaa kulan isugu yeeray shacabka ku dhaqan ceeldheer kaas oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmadaasi kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay tiro aad u yar oo ka mid ah shacabka sidaba laga dheehan karay muuqaal la baahiyey oo muujinaya kulankaas oo ay ka hadleen saraakiil ka tirsan dowladda muddo saacado ah ayuu hakad ku jiray kulanka waxaana magaalada ku dhex wareegayay saraakiil ka tirsan ciidanka iyagoo dadka yar ku amrayay inay ka soo qayb galaan kulankaasi laakiin waxaa muuqata in gebi ahaanba laga dhaga furaystay amarkooda waxaa ii muuqata inaad dhaga cuslaateen saaka ilaa iyo hadda ayaa la idinla hadlayey oo la idin lahaa muxaadara ayaa jirta imaad ah dad yar ayaa yimid ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha kulanka ka hadlay ee ka tegay muqdisho waxaa hadda ii muuqata xoogaa inaad yaro dhaga cuslaateen oo ilaa iyo saaka maanta sh- shantii saac ilaa haddaa lidinla hadlayo lahaa muxaadaraa jirta muxaadaraa jirta imaada imaada dad yar bas ayna imaadeenaa ii muuqata war ilaahay inta ka cabsataan u dhaga nuglaada culummada dowladda s- ah, dowladda ka socoto iyo ciidamada muxaadaradooda u dhaga nuglaada haddana war inta suuqa joogta iyo wixii dan aan haynin iyo wixii aan cuslayn ha imaadeena basaan idin leenna annaga sarkaal kale oo kulanka ka hadlay ayaa coddheer ku yidhi reer ceeldheerow sidaan maanta idinku aragnay waxaan jeclaan lahaa in wax laga bedelo oo kulamada laga soo qayb galo soo baxa haddii la idin yidhaahdo qofna idinkama hari jirin ayuu hadalkiisa ku daray isagoo ula jeeday in xilligii maamulka islaamiga ah uu ka talinayay degmada ceeldheer ay shacabku tegi jireen oo ay si weyn uga qayb geli jireen kulamada wilaayada ugu yeerto reer ceeldheerow sida aan maanta idinku aragnay sagaal biloodaa isla jirna laakiin isu soo baxaynu maanta ayuu kow noo ahay waxaan jeclaa lahay in maaragtay wax laga bedelo annaga inkastoo deegaanka aan u dhalannay kana maqnayn meelo kale ayaan ka shaqeeyaynay daryaalka kaloo aan la shaqeeyaynana saan ma ahayn soo baxa haddii la yidhaahdo idinka laftirkiina waa idinka warqabnayo soo baxa haddii laydin yidhaahdo qofuu idinka meheri jirin dadaan soco karina xataa la soo qaadi jiray waa la soconnaa si kastaba ha ahaatee mid ka mid a dhibaatooyinka haysta dowladda federaalka ee niyad jabka ku ah ayaa ah kalsooni la-aanta ka haysata shacabka soomaaliyeed dhabadoonada beelaha mursade maxamuud heraab iyo wacaysile ayaa kelimaad ka jeediyey kulan saddex geesood ah oo ku dhex maray ceelbuur kaas oo looga arinsanayay duulan ay dowladda federaalk ka sheegtay inay kusoo qaadayso deegaanada ay beelahaasi degaan zakariya cumar ayaa inoo haya kulankan oo isugu yimaadeen beelaha murasade maxamuud hiraab iyo wacaysle oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxa uu ka dhacay magaalada ceelbuur isagoona ay goobjoog ahaayeen hogaanka dhaqanka ah beelahan saddexda ah waxaana kulankan loo caqiday kawada tashiga duulaan dowladda federaalk ay sheegtay inay ku qaadayso deegaanada ay degaan beelahan ee lagu maamulo shareecada islaamka madasha uu ka dhacayay kulanka ayaa waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan waxaana ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankaana qaar ka mid ah odayaasha beesha murasade waxaa la yidhi shabeel ah ilma meelo dhigtay geed hoostiiw dhigta geelaa yimid soo geedka daaqaho ilmihii ka laayay oo cagta ku laayay waxaa la yidhi shabeelo ilmahaa geelaa laayay shabeel soo yeela geel kuma aadee inta xagga tegoo dhaadhaarto wiyo anaa aqaan waxaa laaya geel maahe waa arigi indhaha burbooraayo asay ka jeeban tahay waxay u socotaa xasan shiiq shabaab ma weyn gurigiisa uga soo tegay golo dhexe uga soo tegay waa ku aadi waaye waaye balaan saddexdaan gobol aan duqeeyo cirkeelkaa ka duqeeyo balaan duqeeyo meydkoodana aan wagadha gaalada waa shabaab oo meeshi shabaab lagu sheegi jiray ayaan ku soo laayay ou raba inuu gaalada ka gato waxaanu arkaa inay tahay eh, doqonnimo diinta islaamka ay sunnada nebi maxameda lagu maamulaa dalkan waana lagu maamula insha allahu tacaalaa gaalana beriyay ka yihiin abyo isirna umale inay gaalo raacaan waa dad muslimiina waa dad mawxidiina waa dad kitaabka ilaahay ku dhashay xasan sheekh iyo atbaacdiisii diinta u dhiman bayabal ay u dhimahayaan annaguna insha allahu kitaabka ilaahaynu u dhimahaynaa waxaana ku gaaraynaa adduunkana wanaag iyo cis iyo sharaf aakhirana janno iyo khayr baan rajayhaynaa waa inuu ogaado
sidoo kale waxaa iyana markooda hadalka qaatay nabadoonnada beesha maxamuud hiraab akhiiran waxaan leeyahay waxaas meeshaas ku midoobo la yaqaana waa saddexdaas beelood cidna horarku maahan uma socdaan insha allahu tacaala laakiin waxay ku midaysan yihiin naf iyo maal inaysan ka reeban dowladii shacab wixii ku soo duulo oo naf ka soo doona insha allahu tacaala saasaan isku ognahay waxaa si la mid ah iyana markooda mikrofoonka qaatay oo ka hadlay madasha nabadoonnada iyo waxgaradka beesha wacisle saddexda beelood ay halkan beriga ku kulmay waxay u taagan yihiin jihaad fii sabiilillaahi diintooda ninkii ku soo xadgudba inay difaacaan ayay diyaar u yihiin xasanow waad og tahay naagihii xaamilaadka ahay iyo gabdhihii shanjir ahay ay nimankaa soo dirta kufsadeenoo shaki kuma jiro baraha bulshada yaalliino waad aragtay shalay maalinka ka horreeya ugu dambeeye maray isu leeyihin rurgood intii ka dhaxaysa ay laba gabdhood ku kufsadeen iyo habarduqa maalin walba dad saasa ee dulaysan ee cabtooya ee suuqa muqdisho aad ka soo aruurisay cuqubadooda ka leexaan ku lee wax ma tarayaane saddexda qabiilaana dalkan ku filan oo xuray karta waa taqaanaa maxamuud hiraab shala ma aadan baranin waa taqaanaa mursada shala ma aadan baranin wacaysle waa taqaanaa wacaysle cadda wixii loo yiri ma ahayn caddaanay u dhasheene warkooda caddaa jira warkaynuna waa cadyaa beriga baraha bulshada ha la dhigo dooni mayno waxaan u hilinaynaa diinta islaamka kulankan iyo shan saddexdan beel ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa kulamo xiriir ah oo yeelanayaan qabaa'ilada muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo wacad ku maray in deegaanadooda ay ka difaacan doonaan cid kasta oo duulaan gardarro ah kusoo qaado waxaana kulankan kulamo ka horreeyey ay ka dhaceen isla wilaayada islaamiga ah ee galgaduud hogaamiyaha puntland ayaa dalka urdun kula kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka yahuudda maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya saciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka puntland ayaa safar dibadda ah u ambabaxay kadib muddo dhowr bilood ah oo uu wajahayay khilaafaadyo gudaha maamulkiisa ah xilli horey ay u kala furteen isaga iyo xasan sheekh iyadoo horey loo shaaciyey inuu deni tegi doono itoobiya iyo imaaraadka carabta ayaa waxaa safarkiisa kusoo biiray dalka urdun halkaasoo ay warbaahintu sheegtay inuu kula kulmi doono saraakiil yuhuudda ah si rasmi ah looma sheegin waxyaabaha ay isaga iyo yuhuudda ka wada hadleen balse ilaha qaar ayaa sheegaya in kulanka uu ku saabsanaa heshiise dhanka khayraadka ah oo yuhuudda loo saxiixay iyo arrimo siyaasadeed kulanka dhex maray saraakiisha yuhuudda iyo deni ayaa waxaa isku xirkiisa ka shaqeeyay imaaraadka carabta sanadkii labakunlabaiyolabaatanka bartamihiisii ayay ahayd markii uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu dalka imaaraadka kulan qarsoodi ah kula qaatay saraakiil ka tirsan sirdoonka yuhuudda ee muusaad loo yaqaana isagoo halkaasi ku sugnaa muddo lix maalmood ah caalamka islaamka ayaa la fajacay xiriir iyo galkaceyl aan horey loo arag oo ay yuhuudda kala kulmeen dowladaha carabta gaar ahaana imaaraadka carabta baxrayn morocco iyo suudaan kuwaasoo maamulka yuhuudda u aqoonsaday dowlad sharci ah islamarkaana ay soo celiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyey iyagoo dhulka filistiin ee la haysto u aqoonsaday inuu yahay mid u dhexeeya laba maamul isku soo bax looga soo horjeeda duqeyntii ay diyaaradaha dowladda mareykanka jimcihii lasoo dhaafay ay ka geysteen degmada buuqa qable ayaa ka dhacay gudaha degmadaas maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
halkan waa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka dhacay banaanbax weyn oo ay dhigeen bulshada ku dhaqan buqa qable taasoo ay kaga soo horjeedaan duqayntii diyaaradaha helikabtarta dowladda maraykanka dhowaan ka geysteen degmada dibidbaxayaasha ayaa soo bandhigay shucuurtooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin xadgudubka loo geystay kadib markii ay saddex qof diyaaraduhu ku dileen magaalada kuwo kalena ay ku dhaawaceen waxaa goobta dibidbaxa ka dhacay dadka kula hadlay nabadoonno iyo waxgaradka degmada ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa ugu horreyn ka hadlay banaanbaxa isagoo sheegay in xasan sheekh uu beegsi gooni ah ku hayo beeshiisa waxaan halkan tacsiyo ugu diraynaa annagoo la qaybsanayna xanuunka taabtay dadkaan ehelka nahay muslimiinta waxaan la qabnaa haddii aynu nahay reer gaaljecel duqaynta guud ahaan laakiin waxaad mooddaa si qaas ah ninka xasan sheekh la yidhahda inuu cadowtinimada noo qabo qobyaxaas beeraha ku yeellay ayuu duqayn la beegsaday dad baadiyo meesha joogi bifadillahi wamani ilay wax kuma yeelin mar labaad kayla ceelashi ayuu maaragtay duqayn la beegsaday bifadlilaahi wamanihi ilahi wax kuma yeelin shalin wuxuu ku soo duulay oo diyaaradihii khataaradaha u soo diray asiga iyo saliibiyiintiisaba degmada buqa qabla annagoo intaan ka duulayno xasanow haddii aad ku fashilantay adiga iyo kuwa ku soo dirsadayba inaad deegaanada beesha lugta ku soo gashaan haddii doorkeedii diyaaradda uu noqday biidnillahi alwaaxid alaxad sheekh xasan barsane katiibadaay ahayd qayb ka mid insha allahu tacaala waxaa loo howlgelin doonaa biidnillahi alwaaxid alaxad in diyaaradahaada mar damba aysan hawadeenna soo marin insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayey ayaa ka hadlay goobta iyagoo sheegay sababta uu xasan sheekh u beegsanayo beeshooda bannaanbaxa halkan iskugu soo baxay waad og tihiin shalay cadowga ilaahay waa dhibka noo geystay magaalada si kale har aan lahayn xilli maxaa la yidhaahdaaye caruurtii iyo maxaa la yidhahdaa dadweynihii baa iska jijiifaan guryihii masaakiinta la weeraray la duqeeyey aan loo kala aabi yeelin waxa maanta aan u soo baxnay annagoo ka dhiidhanayna diidan gaalada waxay nagu samaysay binaanbaxan oo maanta beelweynta reer geeljecel ay halkan binaanbaxa ku dhigayso oo ay maaragtay ku muujinayso baraa'adeeda iyo sida ay ugu soo horjeedo xasan iyo wixii la socdo waxaan rabaa insha allahu tacaala in aan farta ku fiiqo waxyaabaha naga doonayo ama uu nala damacsan yahay in aan ka tanasuulna kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo sannuudii rasuulka taas ma qaadanayna xasan intaasuu nala doonayaa
dadweynaha ayaa dhankooda muujiyey shucuurkooda waxayna ku dhawaaqayeen ereye ka dhan ah xasan sheekh iyo shisheeyaha uu la saftay garguurta dooni mayno gaala raac dooni mayno gaala gaala dooni mayno gaala raac dooni mayno garguurta dooni mayno
beesha gaaljecel waxaa ka dhashay hogaamiye diimeed oo weyn oo ay taariikhdu diiwaangelisay kaasoo la dagaalamay gumaysigii talyaaniga iyo xabashida waana sheekh xasan barsane dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay qaab qabyaalada ah ula dhaqantay jenaraal ka tirsan ciidamadeeda kadib dagaal habeen ka hor ka dhacay xaafadda madiina maxamed amiin ayaa warkaas inoo haya
waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta xasan sheekh ku eedeynaya inuu qaab musuq maasuq ah u maareeyey dagaal habeen hore degmada dharkeenley ku dhex maray ciidan uu haystay jenaraal lagu magacaabo sheegow iyo askar ka amar qaata saraakiil kale jenaraal sheegow ayaa shaashadaha laga arkay isagoo lasoo qabtay oo dambas madax loogu shubayo islamarkaana lasii tiqaantiqinayo siyaasiyiin iyo dad kale ayaa arrintaani waxa ay ku sifeeyeen mid u gaar ah sheegow sheegow kuwa ka dembi badan inay magaalada joogaan oo ilaa hadda ay isbaara u taallo war haddii laba ninoo asaga istaafkiisa ay maaragtay qalad sameeyeen waa wax dhici kara labada nina la soo xidhi karaa ma garatay laakiin in nin meel jooga in intan asagii loo tago sharafta laga qaado dambas lagu daadiyo aqligaasoo aqli suuragala ma ah ninkaas qalada laga galay waa loo gafay oo jarnaal sheegow ah in oo wadamada kor laga keeno oo kaali jaga ku siinanaan in la dhaho oo la meermeeriyo oo la shirqoolo oo in la dilo laisku shirqoolaya tan laakiin alxamdulilah ilaha mahad le shirqool nin tamam staaf haysto lagu soo weerar ma jirto laakiin kaabagodaya ka dhacday waa dhac waa boob waa dil oo qorshaysan habeen hore waxaa xaafadda madiina ka dhacay xilli dambe dagaal aan waxba laisku reeban kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac dowladda federaalka ayaa sheegtay inay maxkamad soo taageyso jenaraal sheegow kaasi oo ay ku eedeysay inuu lacag been abuur ah ingiriisku ku samaynayay degmada dharkeenley waxa ay safka hore kaga jirtaa degmooyinka ay dagaalada culus ku dhex maraan ciidamada dowladda federaalka waxaa marar badan oo hore sidan oo kale ku dagaalamay guddoomiyihii hore ee wadajir axmed daaci iyo ciidanka xasan sheekh sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon hogaamiyaha jubbaland ayaa loogu baaqay inuu afar labaatanka bishan ka dego xilka madaxtinimada iyadoona dhanka kale xildhibaan hore uu ku goodiyey inuu garbaharey ka taagayo calanka dowladu uu ku sheegay dariska haddii aanuu xasan sheikh kasoo horjeesan axmed madoobe waxaa faahfaahinaya haashim magaalada garbahaarey ee gobolka gedo waxaa ka dhacay kulan looga soo horjeedo hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe kulanka oo ay ilaalo ka ahaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in axmed madoobe muddaday xilkiisu dhammaatay kuna eg tahay afar iyo labaatanka bishan agosto qaar ka mid a xubnihii ka hadlay kulanka ayaa eedeymo badan u jeediyey hogaamiyaha maamulka jubbaland oo ah nin muddo badan kursiga ku fadhiyey maadaama ay wadato dowladda kenya sida ay dadka xog ogaalka ah sheegayaan nin maarta danqanhaya ma aha mas-uuliyaddiisa nin ilaasanhaya ma aha nin maarta waxaa weeye isqaawiyey ee jinsi raaca ee maarata kala gooya oo laaya ah weeye xasan sheekh maxamuud waad arkaysaan xaqiiqdii waa gobol baan u fidinnay waa taageernay waa u yeernay waa diida wuxuu qaatay ninkaas dhigyacabka oo awalba asaga meesha u keenay awalba horeba asaga keenay
maamulkii axmed madoobe oo wakhtigiisii u dhammaaday axmed madoobe maamulkiisii waa dhammaaday geedkiisii salkaa laga gooyey waa duma bood cabdulla magan oo xildhibaanadii hore ka soo mid ahaa ahna nin asagana aad ugu dhow ciidamada xabashada etoobiya ayaa xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ugu baaqay inuu ka shaqeeyo sidii axmed madoobe kursiga looga kicin lahaa wuxuu ku goodiyey in haddii taasi aysan dhicin in calanka dowlado kale uu ka taagayo garbaharey iyadoo marka uu sidaa leeyahana askari etoobiyaan ah oo u joogo meel toban tallaabo u jirta saddex iyo labaatanka agoos ka hor haddaadan ku dhawaaqin shacabka jubbaland waxay ku sugan yihiin inaan dowlado kaleeto jubbaland dal ballaaran weeye saddex dowladood bay xuduud la leedahay malakastar xuduud baan len horto maaha baddaa noo dhexaysa ilaahay xaduud badan bay leedahay jubbaland waa dal ballaaran dowladaha xaduudda nala leh oo jaarka nala ah inaan calamadooda ka taagna hanugu jarrabin adoo madaxweynihii soomaaliya ah axmed qof soomaali ah oo uusan khiyaanin adigaas madaxweynaha ka ah meeshana ha noqote haddeer waddanka kursigiisa ku fadhiyo waa uu ku khiyaana xogogaal baadna ka tahay shariif oo isla kowsadeen buu khiyaana farmaajuu khiyaana siciid cabdulaahi deni buu khiyaana wax uusan kenyuu khiyaana etoobiyuu khiyaana sida ay marar badan sheegeen aqoon-yahanada ethoobiya iyo kenya ayaa isku adeegsanaya xubno siyaasiyiina kuwaasoo ay habqabyaaladaysan isaga hor keenaan mar walba waana dariiqada ay aaminsan yihiin inay soomaaliya kusii gumaysan karaan jasaaka allaahu khayr naashim cabdinaasir warkii subaxnimo saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa